Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa baaq u dirtay dhammaan hay'adaha ka howlgala deegaannada Koonfur Galbeed kaasi oo ah in si degdeg ah looga jawaabo xaaladda biyo yari ee soo food saartay deegaanno ka tirsan Koonfur Galbeed. Deegaannada biyo yarida ay ka jirto waxaa ka mid ah Xudur Waajib iyo Buur Hakabo. Agaasimaha Waaxda Biyaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Liibaan Axmed Cabdulaahi ayaa ka warramay xaaladda biyo yari ee ka jirto deegaannada Koonfur Galbeed isagoo u baaqay hay'adaha inay ka qayb qaataan caawinta dadka ay saameysay biyo yarida.
anuu ka hadlaya magaca wasaaradda waxaan insha allah maanta halkan aan iskugu yeernay ama aan rabnaa inaan ka hadalno kheyradaan la xiriirta xaaladaha biyo yaraanta ka jirta deegaanada koonfur galbeed guud ahaan si gaara degmooyin fara badan oo ka mid ah gobolka bakool oo ay ka mid yihiin degmada xudur iyo degmada maxaa irahdaa waajid rabdhuure iyo ceel barde deegaano badan oo hoos yimaada oo runtii biyo la-aan aada u daran ay ka jirto baan rabnaa halka kan annagoo ka wasaar ahaan dadaalo fara badan ka wadna in aanu la wadaagno baahda wash clusterka ama batrinska washka dhinaca biyaha iyo feedhoorka iyo nadaafadda nagala shaqeeya in aanu qeybdhaan halkaa uga dirno annagoo ka faa'iidaysanayna fursadda tan sidii looga jawaabi lahaa baahiyahaas ama xaaladahaas degdeg ah oo ka jira deegaanadaas sidoo kalena degmooyin fara badan oo kamid ah gobolka bayo oo ka mid yihiin degmada bardaara iyo buur xakabo haba ugu darnaata degmada buur xakabo oo xaaladeeda biyuhu ay aada u daran yihiin oo maanta ama subaxa saaka sida naloo soo teginayo ay fursadii biyaha ay ka marayso qiimo gaaraya lix doolar runtii meesha ugu dhow masaafada ugu dhow bulshada ka heli kartana ay tahay deegaanka dambale oo u jirta degmada buur xakabo labaatan iyo lix kilomitir waxaad dareemaysaa halkaas xaaladdu bulshada halkaas ku dhaqan siday tahay degmada iyo gudaheedana aysan lahayn wax ceela dadku ay ku tiirsan yihiin waraha iyo ceelasha gacmaha lagu qodo ama hand shallowska loo yaqaano kuwaasoo dhammaantood biyo yareeyo ama biyo aan lahayn roobabkii hadda dayrta lasoo dhaafay oo aan deegaanada koonfur galbeed si fiican uga diin awood sidoo kale degmada bardaalo isla gobolka baa ka mid ah biyo iyagoo ay yaalaan oo buuxaan baa bulshadii waxaa haysta in biyihii o dhan ay dhanaanadeen oo cusbo aan loo cabi karayn oo magaalada baydhabo haatan oo lixdan kilomitr masaafo u jirta biyaha looga dhaaminayo degmada bardaale xaaladdaas nabadtii waa xaalad adag wasaar ahaan dadaalo fara badan baan ku jirnaa sidii looga jawaabi lahaa adesti oo loo raadin lahaa balceelashaas haddii la daweyn karo haddii la raadin karo qarab salinatigaas iyo waxyaabahaas cusbada looga saari karo biyaha degmada bardaale laftigeeda in wax laga qabto sidoo kale degmada dinsoor iyadana qeydhaan baa ka jirta oo xaaladda biyo aada u adag tahay degmada qasax dheere ceelashii ku yaalay laba ka mid ah ay ma shaqaynayaan wasaaradda ahaana dadaalo waxaan wadnaa in maaragtay ceelashaas sida ugu dhaqsiyaha badan inaynu aanu ka shaqayno si bulshadu biyo u hesho dadka ku nool qaar ka mid ah deegaanada koonfur galbeed ayaa saameyn kala kulmay biyo yarida ka jirto deegaanada maamulkaasi